habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka caawa aan idiin haydno waxaa ugu waaweyn bad xilalka ay ku kala wareegayeen madaxweynihii hore iyo madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya oo ka dhacday madaxtooyada soomaaliya ka somalilan oo maanta gacanta isula tegay kadib khilaaf ka dhashay guddigii doorashooyinka ee maamulkaas ka dhalatay maxbuus jirdil dartii ugu geeriyooday xabsi ku yaala degmada qardho ee puntland saare maxamed xuseen rooble oo dalka dib ugu soo noqday kadib safar uu ku tegay dalka imaaraadka carabta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan intii aad hesheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan munaasabad uu xilka kula wareegayey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kalena uu xilka ku wareejinayay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka dhacday madaxtooyada soomaaliya munaasabadan oo ahayd mid aada u ballaaran islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka saraakiil iyo qaar ka mida ciidamada qalabka sida marti sharaf iyo xubno kale ayaa maanta ka dhacday aqalka madaxtooyada qaranka ee soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si rasmiya maanta xilku ugu wareejiyey madaxweynaha dhowaan la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo kusoo baxay doorashadii shan iyo tobankii mey ee sanadkan ka dhacday magaalada muqdisho ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhammaan xogta iyo macluumaadka dalka ku wareejiyey madaxweynaha cusub isagoo sidoo kale ku wareejiyey faylka ciidamo soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka eritareya kuwaas oo dood xoogani ay ka dhalatay qaadistoodii waxaana madaxweyne farmaajo uu sheegay in ciidamadu ay dhammaysteen tababarkii loo qaaday haatanna ay diyaar u yihiin in dalka dib loogu soo celiyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray shantii sana lasoo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan shan kun oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan ciidanka uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka al-shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adigu aad igu wareejisay shan sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay oo halkaas runtii aan aan ku guulaysanay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda soomaaliyeed u dhaxaysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba innaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan annagoo haysanna sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yaryar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ay fursad uga helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arrinta somalilan waxay ahayd qadiyadda somalilan waxay ahayd iyo arrinta somalilan wax soo jiitamayay oo madaxweynihii kaa horreeyey aad ka dhaxashay adigana aan kaa dhaxlay iyadana u baahan ee dhammaystirka midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo aan kugu wareejiyey ee codsi aan u dirnay qaramada midoobe oo aan uga qaybgelayno security councilka aan uga qaybgelayno oo aan xareynay codsigaas labadii kun iyo siddeed tobanka doorashana aan u gelayno labada kun iyo labaatan iyo afarta si aan aan maxaan ku rahdaa u fadhiisano kursigaas labada kun labaatan lix labaatan shanta labaatan lixda taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tegin ummadda soomaaliyeed bacdamaa aan laga joogo konton iyo kow sano ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonnay xubin ka mid ah hal mar keliya waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu lagu soo afjari karo cunaqabataynta hubkana saaran ama arms embargaha laakiin faylashaas oo dhan maanta waa waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan soomaaliyeed dalka soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaleo dhanna deyn cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha xilka la wareegay xasan sheekh maxamuud ayay ahaayeen baarlamaanka somalilan ayaa maanta gacanta isugula tegay kadib markii khilaaf uu ka dhashay guddiga doorashooyinka ee somalilan axmed maxamuud dholl ayaa kasoo waramay hargeysa
fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada somalilan oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golahaasi cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxaa la hor keenay golaha xubnaha guddida furista urur siyaasadeedada oo uu dhowaan madaxweyne biixi magacaabay waxaana markii uu xogayaha guud ee golahaasi akhriyey siifiyada iyo sidoo kale magacyada guddidaasi mar keliya jawiga goluhu isku beddelay sida tan gacanka hadalkaasi dhex maray xildhibaannada oo ay sababtay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka oo ah muranka ka taagan furista ururada siyaasadda kadib guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ayaa isku dayey inuu dejiyo xaaladdaasi isagoo ugu dambayntiina dejiye codna geliyey xubnaha guddidaasi iyadoo saddex ka mida guddidaasi la reebay halka afar ka midana ay noqdeen xubnaha guddida
waxaa ku codeeyey koob iyo afartan sagaal iyo toban baa diiday lix baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn markaa waxaa fadhiyay toddoba iyo lixda maxamuud ismaaciil xasan
Mas, olha, olha, olha.
afartan baa ogolaaday afar iyo toban baa diiday toban baa ka aamusay aadan geedi qayaal laba iyo afartan baa ogolaaday lix iyo toban baa diiday sagaal baa ka aamusay cabdulla ibraahim maxamed laba iyo afartan baa ogolaaday afar iyo toban baa ka diiday toban baa ka aamusay maxamuud axmed ibsiye koob iyo afartan baa ogolaaday koob iyo labaatan baa diiday afar baa ka aamusay muxidiin yuusuf ibraahim saddex iyo afartan baa ogolaaday shan iyo toban baa diiday sideed baa ka aamusay mukhtaar cabdi jacbac koob iyo afartan baa ogolaaday laba iyo toban baa diiday afar iyo toban baa ka aamusay qofkaasi waa wuxuu xaq u leeyahay haddii sharci siiyo wuu xaq leeyahay laakiin aniga codkii waxaan ka qaaday inuu diiday madaxweyne biixa ayaa la filayaa inuu soo magacaabo saddex xubnood oo kale oo bedela saddexdaa xubnood ee la reebay axmed maxamuud dool dalsan t v hargeysa
xisad ka dhalatay maxbuus jirdil dartii ugu geeriyooday xabsi ku yaala degmada khardho ayaa ka taagan halkaas sida warkan ku eegayo waryaheena cabdiwahaab cirguje
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya maxbuus lagu dhex dilay xabsi ku yaala degmada qardha ee deegaana dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland kaasoo ka mid ahaa maxaabiista ku xidhan xabsiga qardho wararkaanu helayno ayaa tibaaxaya in maxbuuska geeriyooday uu sababay geeridiisa jirdil aada uran loo geystay taasoo ugu dambeyntii uu geeriyooday siday noo xaqiijiyeen ilo xog ogaala marxuumka geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray sharmaarkii warsame nooc waxaana uu ka mid ahaa maxaabiista ku xidhan xabsiga degmada qardho mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga magaalada qardho ayaa xaqiijiyay geerida marxuumka waxaana intaa ku dareen inay baadhitaan lagu wado wixii sababay dilka rasmiga ee ka dambeeyey inuu geeriyoodo marxuumka allaha naxariis jannaha siiye dhacdadan ayaa noqotay dhacdo saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsatay waana dhacdo anfariira oo lala yaabo maxbuus lagu dhex jirdilay xabsigii lagu hayay isla markaasina wuu u geeriyooday
guud ahaan wararkii caalamka ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa saaxiibayaal ciddii wararkeenan aan helin waxa ay ka daalacan doonaan barheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel